dhalaya baraa'adii asalka ahayd nusuusta shariicada waxaa timid xukunkii wax ka bedelaysa fanutqu naskaa soo arooray kitaabka iyo sunnada ah baa xujatun ma ah idan markaas markaas halkaa weeye xujadu shariicada dhammaanteedna waxay ku timid lirafci listisxaabi istisxaabka gebigiisa ina meesha ka saartay shariicada dhanba u timid oo asalku qofku waa baraa'atu dhimma wax lagu leeyahay ma jiraan nusuusta tawxiidka iyo cibaadada waajibisay baa timid istisxaabka iyo baraa asliya meesha ka saartay salaadba ku waajibtay intaa waajibtay waxaan ahayn qofku hadduu yidhahdo salaad kalaa waajiba waxaad leedahay daliilkii anu baraa'adii asalkeena waxba lagu lahayn baan qabaa wixii waajibiyey keen hadduu ku keeno wanaag hadduu keeni waayana fakun bilistisxaabi mustadilla baan isku ogeyn soona suhayaa soo socotaan leh tamasaknaa bixukmi laslidii oo kaleeto wey marka laakiin istisxaabku sidiisaba markay adiladu shariicada axkaamta iyo caqiidada iyo cibaadaadka oo dhan qofaan waxba lagu lahayn bay wax lagu yeeshay qofaan waxba xaaraan ka haynoo xor iska firi iska habaa xarig lagu xiro waxaa laga xaaraantinimeeyey nusuustoo dhaniba baraa al asli ay qaadaa walidaalika waxaa la yidhi istisxaabka daliishiigaysunaa waa kalmaytati markii wax daliil muctabaroo sharcia la waayo baa istisxaab lagu dhagaa laakiin istisxaab meel adilo sharciga oo qiimaysan joogto maba yimaadaba walidaalika adcafu ladilati adilada waxaa ugu daciifsan atamasuku bilistisxaabi an bilbara alasliya waxaana keliya ay waxgal tahay markii wax kaloo muctabar oo la qaada la waayo baa iyadaa lasoo qaataa wa ilaa haddii aynan jirin wax nudqi oo kitaab iyo sunno iyo daliil muctabar oo sharci ah oo baraa'adii asalkii istisxaabkii wax ka bedelaya hadduuna jirin maxaad samayn fakun haw bilistisxaabi asalkii sidashadiisa mustadilla ku daliishada maxaa leeyahay qofkan xaq baa lagu leeyahay waryaa qofkan markuu dhashay ma dad aadamaa xaq ku lahaa xoolo ku lahaa maya asalkiisii qofkan waxba laguma lahayn caddaynkeena inaad wax lagu leeyahay haddii laguu keeno istisxaabi inta ka kac waayo haddii waxba la keeni waayo waxaa leeya war qofkan suu dhashay beri u ahaa goortaad wax ku yeelataan soo sheega haddii kale waxba ku welidina socda waxaad ku leedihiin lama arkee iska socda wa min hada albaabi baa waxaa la yidhi albayinatu cala almuddaci qofkii qof wax ku sheegtee waxbuu iga qabaa xaqu iga galan yidhaahda markhaati baa laga rabaa walyaminu calaa man ankara isaga ma arag baa ku filan dhaarunba ku dari waxay yidhahdeen hadday kaa iska qasanto almuddaci walmuddacaa calayhi had kala garan weydo ragga yaa u rashaxan qaadinimo waxrashaxan qaadinimo ku jira ama soo ahaan jirin waxaa la yidhi qaadiga waxa ugu badanee dacaawada dadka soo food saarta waa inuu kala saari waayo yaa muddaci ah yaa muddaca calayhi ah haddii aadan halkaa iska fiirinin oodan iska sixin yaa muddaci yaa muddaca calayhi ah mas'aladaa inaad asiibtahay way adag tahay isaga duldheer ka duldhacda uun maahane saas darteed jumlat lqadaa waxaa la yidhi waxaa aasaas u ah markii laba qof oo ishaysatun baa daadee qadaa ku iman qaadi haddaad tahay laba isku dhaganun baa ku iman kala xukun sow maaha horta yaa muddaciya yaa muddaca calayhi inaad kala saarta wey saas darteed bay qaarkood waxay tiriyeen abyaaday leeyihiin تميiز xاaل المدعي والمدعى عليه جuملة القضاء وقع تمyiiز xاaل المدعي والمدعى عليه جuملة القضاء وقع قضho dhan duuduubkiis halkaa istaagay halkaas ka bilowdaa haddaad mudacigii mudعى عalayh ka dhigto mudع عalayhina mudعي ka dhigto ninkii markhaatiga laga rabay dhaara aad dhahdo kii dhaarta laga rabay in markhaati keena ad tidhaahdaay taxaajida way dabagedisantahay soo maha تمyiiز xاaل المدعي والمدعى عليه جuملة القضاء وقع فالمدعي mن qwله مجرد مiن أصل و crف بصدق yشhd aلkiisa aلkii iyo crفigii wax markhaati uga amahayo mudعiga waa nin waxaan jirin sheeganay waxaan la ogeyn jiritaan lagu ogeyn bule wuu jiraa markhaati keen baa leeyahay marka saasa loo yihi فالمدعي maن qwله مجرد مiن أصل أو crف بصدق yشhd فالمدعي maن qwله مجرد مiن أصل aw curfin bisidqin yashhadu harintaa haddii aad qaadi noqoto ama nin qaadi a kula tashado halkaa iska ogowdhe tayna xaajada intayna waddo khadka kaala bixin eedan gudaha sii gelin dacwada dhagayso waxaa tadha horta u kaadiya waa inaan kala saara yaa muddaciya yaa muddaca calayhi waxbaa nala fakada xaggee ahayd baabun fi lmusti فالمدعي mن qwله مجرد مiن أصل و crف بصدق yشhd bab في الmسk والmstftي والتqليd ninka muftiga la yidhaahdo saddex magac buu leeyahay baabu usuuli lfiqhi saddex magacla wey mujtahid waa la yidhahdaa muftina waa la yidhaahdaa caalimna waa la yidhaahdaa dadka inta soo hartay muqalid mufti markii markii mujtahid la yidhaahdo muqalid baa kakala la dhihi kana mufti ka jawaaba su-aala jawaab markii la yidhahdo mustafti kii fatwada raadinayaa la dhihi markii kan caalim la yidhaahdana jaahil caami baa la dhihi jaahil lama dhaho caami baa la dhahaa waxaa la isku qabsaday labadaa martabo ee mustaftiga iyo muqalidka iyo caamigoo hal macno ah iyo muftiga iyo caalimka iyo mujtahidka oo hal macno ah ma labadaa unbaa dadku mise qolo meel dhexdhexaada ku jirtaa jira calaa qowlayni qolo waxay dhaheen waa un labadaa laakiin muftiguna laftiisu waa maraatib mustaftiga ama caamiguna laftiisu waa maraatib qolo waxay dhaheen maya niman yahow dadku waa nin caami oo waxgaranaynin iyo nin mufti oo dhameeyey iyo mid un dhexeeyo oo isagu waxma garanayo laakiin waxaa la sheegayo fahmi wuu akrin karaa iyo waxbuu dhegdhegayn karaa kaa waxay dhaheen waxna soo akhristay aanan weli qaangaar noqonin oo nin mufti aan gaarin labadaa ninka udhaxeeya hata ninka caamadaha ee gebtahana kalama hagegaynino waxaa tidhahdan mutabic dhaha marka daba darajat litibaac iyo waxaa ragga aada u difaacay waxaa kamid xaafid ibn cabdilbar raximah allahu tacaala iyo rag lamid a difaaco way jirtaa darajadaas waa in la ogolaadaa yidhi laakiin usuuliyaddu iyagu waxay leeyihiin mutabic iyo muqalid waa un caami darajooyinkii dheh un caamiya darajooyinkii caami isdhaandhaama unii dheh darajadii marka maantaan ogaan doonaa weligeen horta wax mufti ama mujtahida inaan aragna iyo in kale nin walow shuruudda soo dhegaysa ninka waa mujtahid ama waa caalim waa mufti marka la dhihi karo ee darajadaa la gaarsiin karo waa in shuruuddan laga helaa ood ku og tahay in laga helay inaad iska malaysa maaha washartu shardiga fi lmufti ninka muftiga ijtihaadun horta mujtahid inuu yahay wey nin kale mufti maba noqon karo saasuu leeyahay wahwa ijtihaadkuna walaalih war bahla naga qabta wahwa bahal ijtihaadkuna an yacrifa waa inuu garto ina jiitay somarka min aayl kitaabi aayadaha kitaabka qur-aanka iyo wsunani sunanka axaadiia waa inuu ka yaqaanaa inta uga baahan yahay aayaat اaxkaam iyo axaadii اaxkaam horta nin yaqaano inuu yahay wey axaadii اaxkaamka sunanka iyo saxiixeynka iyo masaalida ku jiro o dhan axaadiitaas inaad meelkooda ogtahay wey aayaadka axkaamta qur-aankan inay ku tira kooban yihiin wey waxaa mashaakil ka dhacay marka aayaadka axkaamta kutubta laga qoray la garaye aayaadkii qasaska ee sharcu man qablan ayaa lagu salaynaya axkaamta lagala soo dhexbaxayeen waa inaad ogtahay oo aayaddii markii mas'aladu timaada aayaddii uu soo xaadirin karo soo qaban karo ama musxafka intuu soo qabto suuraddu kow yahay ka soo jiido ama haba dareeriyo haddii laakiin uusan qur-aankaba aqoonin ama axaadiitaba weligii kutubu sita uunan aragba iyo axaadiisul axkaamba uunan marin ama marartu laa adri uu yahay kaa iyo mujtahidnimo kala dheer soo maaha horta aayaadka iyo axaadiisul axkaamta nin meel ku og inuu yahay wey inta almulugu dayn badan maaysan aayadda xadiidka waxay noo iman doontaa ma cilmihi tafsiira fi laayaati aayaadka tafsiirkooda iyo macnahooda inuu yaqaano wey wa fi lxadiidi xaalat aruwaati axaadiisul axkaamna inta sugan iyo intaan sugnayn iyo ruwaadda werisa iyo ka daciifka iyo ka tiqaadka waa inuu kala yaqaanaa haye saxaafada ma si adkaan hadda aayaadka iyo axaadiidta iyo axkaamta waa inaad taqaan aayaadka iyo axaadiidta macnahooda waa inaad taqaan axaadiidta darajaadkeeda iyo ruwaadda wadisa iyo kutubta soo saarta iyo dacfiga iyo saxiix iyo de musalaxi kuu baxsan yahay soo maha musalaxi meel u yaalla inaad tahay wey koo walfiqhi masaa'ilka fiqiga inaad taqaano weeye fii furuucihi shawaaridi furuucdiisa duurjoogga xataa inaad taqaano wey wuxuu ku leeyahay fiqiga kutubta ku wada yaalla ee sahlan ee la wada yaqaano keliya maaha xataa masaa'ilka meelaan laga filayni ku jira ee lagaga hadlay masalo ahaara waxaad arkaysaa kitaabu ulbayc ama kitaabu ljinaayad isagoo lagaga hadlayo masaa'ilka meelaha lama filaankaa ku jira xataa inaad ka warqabto wey waan gartay waa laba wa kulli maa lahu wax kastoo fiqigu uleho min alqawaacidi qawaaciddii fiqiga iyo usuushiisiina waa inaad taqaanaa weligiiba show kitaabka qawaacid fiqha ma akhrisani waa mufti mujtahida ka war adigu qawaacidda fiqhiga xukunta kuliyaadka jusiyaadka farciyaadka masaa'ilka soo gala inaad taqaanood ka warqabto way meel ku ogtahay mac maa bihi wixii la jirankiisaana waa inuu yaqaano oo min almadaahibi madaahibta allatii madaahibtaasoo taqararat cinda almuslimiina sugnaatay afarta madhabood nin darsay waa inuu yahay shaafici keliya anoo mufti baa noqon kaa saari mayso waa inaad shaaficiyada taqaan ood maalikiyada taqaan ood xanafiyada taqaan ood xanaabiladana taqaano afarta madhabood waa inaad taqaano waa ninka soomaali dhihi jiray aftarhood ba ka jawaaba soo maha waayahay intaa min iskaga halaa u malaysaa iyo min khilaafin khilaafin khilaafkaoo muhbatin la sugay khilaafka aimadii saxaabadii iyo taabiciintii asaaniidda sugan kaga soo aroorayna waa inaad taqaanaa oo aaaartii aad la socotaa ninkaasi soo maaha qasab marka musanaf cabdirazaaq iyo musanaf abi shaybi iyo inuu kitaabkii alaahaar maxamed xasan ashaybaani iyo kutubtaas inuu maray sooma awsudka ibnmundir iyo wax badan inuu maray sooma laakiin weligeyba magacooda ma maqal mujtahidna waa noqon isma leh lama hayo wanaxwi cilmiga naxwadana waa inaad taqaanaa isagana naxwada nin waxoogaa fiican ka yaqaana waa inaad noqotaa walusuuli usuululfiqiganaan ku jirana nin yaqaana wixii adilaha iyo dalaalaadka alfaadka iyo axkaamta iyo tartiibka iyo tacaali tarjixi nin yaqaana inaad noqoto wey mac cilmi اladab cilmiga adab luga iyo kutubtii laga qoray jawaahir اladab iyo mujaalasadii iyo kutubtii inaad wax badan ka taqaano iyagana adabkii carabta iyo sheekooyinkooda iyo gabayadooda iyo nadmigoodi iyo nasrigooda iyo xikamkoodi iyo ashcaartii qaybadii kala duwaneeda xamaasadii iyo hazalkii iyo wixii inaad taqaano wey mucalaqaadkii iyo nin maray inaad tahay maqaamaadkii iyo nin meelahaa soo tibaaxa inaad noqoto wey laakiin weligey kuwa waxba kama arag mujtahidna waa noqon waxaa luqadii nusuusta ku qoreyd ee kusoo degtayba kumaba dhacasana wey dhiiggaaga iyo dhuuxaagaba mayna gelin sidaa markaa sad weliga keligaa isu taagi wluati luqadiina inuu yaqaano alatii atat min alcarabi ka timid luqadii carbeedna mufradaadkeeda waa inuu yaqaano oo waxay dhaheen qawaamiista qaar kamida uu shibu xaafid ku yahay ama saxaaxi jawhari ha noqdo ama kii ibnu faris ha noqdo ama ka ibnu manduur inuu wada akriyo weeyay dhaheen hamsan intuu ka bilaabay yaada inuu ku geeyo inaga taa inaan barana iska badaaye qawaamiista qaabkii xarafka loogala soo bixi lahaa markaan kor istaagna mushkilad naga haysataa hata qaamuuskani ma xarafka horuu ku tartiibsanya mise xarafka dambu ku tartiibsanya naftigaa qaadi qaarna xarafka hore ku tartiibsan yihiin qaarna xarafka dambe ay ku tartiibsan yihiin qadran intaasoo dhan waa inaad qiyaas ka taqaanaa yastanbitu bihi uu kula soo baxo almasaa'il masaa'ilka uu kitaabka iyo sunnada kala soo baxo binafsihi isagu uu kala soo baxsan cid kale u baahanin liman yakuunu saa'ilan qofkii ahaada mid weydiiyo qofkii su-aal ula yimaada saaisha intuu u wareejiyo fag inuu uga soo qaban karo wey maaragtaan halka lainagu reebay way soo socotaa weli ma cilmihi isagoo weliba yaqaana atafsiira fi laayaat tafsiirkooda wa fi lxadiidi xadiidkana xaalat aruwaati ruwaadda xaaladooda yaqaana way soo sheegnay tan wa mawdica alijmaaci masaa'ilka amaakinta ijmaacay culimmadu isku raaceenna waa inay u tirsan yihiin iyo walkhilaafi masaa'ilka la isku haysto si masale la iskuba raaco ijmaaca aanu u garamarin masaa'ilka culimmadu ku ijmaaceen iyo kutubulijmaacaat waa inuu meel iska soo dhigo masaailka khilaafka iyo ijmaacana waa inay u kala maran yihiin facilmu hada alqadri intaa yartaaga barashadeedu fiihi fi lijtihaadi ijtihaadka kaafia ku filan tahay wuxuu ku leeyahi maba kugu sii weyneynine intaasaa yar baa mujtahidnimada ku filan haddaad u malanaysaan inteenna mujtahid inuu indha saaray war badan baa ka soo noqday dadkii alqaabta iyo waxaa weeye magacyada lagu dhajinayey magacyada la siinayey wax badan baa ka soo noqdayo in laga daba tagu baahan ijmaacani haddaba ijmaacu maxal ijtihaadku waa dhowr qaybood ninka mujtahidkaana dhowr masalaa laga hadlaa mar waxaa laga hadlaa ijtihaadun muطlaqun wa ijtihaadun juz'iyun ijtihaadka cala alqowli الصaxiix wuu qaybsamaa oo qofku kanuu ka hadlay waa nin mujtahid ku ah culumta shariicadao dhan oo aayad qur-aan hadday timaado xaggaa u kala tuura oo xadiis hadduu yimaada saa u kala tuura oo masale fiqi hadday timaada saa u kala tuura oo meeshay la gashaba ka fudha bixiya wey dhumayskay gashaba luqada daxwe hadday gasha bixiya sarfi hadday gasha bixiya cilmiladab iyo luqada iyo qawaamis ka bixiya xadiid iyo mustalax xadiid iyo cilal iyo tajriix iyo tacdiil hadday la gasha ka saara waxaa weeye waa nin mawsuuca fadhina wey bad weeye bad si kale kuma garatidi dhankii loo dabaashaba laa saaxila lahu ah kaasi waa mujtahid mulaq ninka la yidhaahdo rag baa waxay leeyihiin sagaalkii boqolee sane u dambeysay in la helay uma malayn mayno ninkaas ibnu cusaymin wuxuu leeyahy u malayn maayo sagaalkii boqolee sane u dambeysay ninkaas inuu jiray u malayn maayo haddii sagaalkii boqolee sane u dambeysay le innaga waxaa u malaynaysa hadda haddana wada mujtahidiin baa nahay ka waran da mujtahidiin baa nahayo waynu wada fatwoonaa allah mustaan markaasaa waxaad arki waxyaaba qaraa'ibkan la yaabay muxaadarooyin baa la qaban wadaaddaa isugu iman laba boqoloo su-aalood baa iman hal su-aaloo ma garanaya la yidhi arki maysid marbalayar badanaa bal idinkuu fiirsado goobtaa miyaanu mujtahidiin badan fadhiin haddii hal mas'aloo garan maayo yidhi la waayey berri ku fiirsa mutamaraadka cajaladaha idin soo gaaraan malayne muxaadarooyinku markay dhammaadaan su-aalaha wadaadada la weydiin aad bay u yartaa inaad maqasho wadaad laana su-aashaa ma garanayo hadda masalaa iska iman dadkii wixii madaxooda kusoo dhacay iska weydiin waxay arkeen bay iska weydiin meelba jawaabun baa la siin waxaa weeye de waxay noqotay su-aashan ma garanaya hadii la yidhahdo wadaadka koofiyaddaa ka dhici ile koofiyadka wadaadka u duubtay cunaad buu duubtay wuxuuna usoo fadhiistaa in wax la weydiiyo marka waxaas ma garanaya ceeb buu arkaa marka wuxuu leeyahay min baab munaasaba maxaama xilli aan u malaynaya sagaashan iyo labadii sagaashan iyo kowdii iyo sagaashan iyo kowdii inayd baan u malaynaya niman ardaa fasax naga tegey meel bay tageen reer dhaxal isku haysta baa laba nin bay ahayna u yimid waxaa leena dhaxashiye masaladii bay fiiriyeen jid baa u bixi waayeen dixiid waxaa deli niyaho ama ha isku laayaan ama ha ku heshiiyaane maslaxad kale inaan galla maahane baasha ma hayne inaga daa kii kale wuxuu nihu meesha waad og tahay innagaasaa wax layna bido waxayna dhaaman lama hayee aan isaga ijtihaadno labadoodii bay qariya qaru kale istaagtayo mid isagu iska kacay wuxuu yidhi anugu meeshan ijtihaad maa qaadin ima muuqda la in ijtihaad la gale waa bal waayahay kii kale wuxuu isaga tagana ku ijtihaadi xoolihii wuu qaybiyey masaladiina wuu soo qortay markuu fasaxa ka soo noqday buu annagoo jaamacadda joogna noo yimid wuxuu yihi saasaa dhacday masaladii waatan saa waxa uu xukumay iyo wixii sharcigu qabay waxba isaga dan maaha arrinkaana ku dhacday alaaat alqudaatu alaaatun baa ku dhacday iga taa buu leeyahay waxay dhaama ma haynin maa waxaa kaas waxa soo xasuustay ninka la yidhi qulwallow dadku ma heliyey kaas waxaa qulwallo waxaad u helisay kaas wuxuu yihi qulwallaabis qabeeni qolaha uga dari saan sheekadaa sheeko unagu haystay baantuu eg arkay nin salliga iyo tabaaraka ledi bidiyil mulku naagaha ku meheriyaan arkay oo raggu ugu meheriyo caruur le aan aragnay salliga waa la soo fariisin ninkii iyo weligii gabadha iyo ninkii guursanayay gabadha waa la soo fariisin raashin baa la cuni ninkii wadaadka ahaa baa fadhiistuu dhihi salliguu qaadi mikrofoonkuu qabsanoo tabaaraka ledi bidiyil mulku baa akhriyi faman yaatiikum bimaain maciin markuu dhaho allaahuma salli wasalim wbaarik aleh waa la kala dareeri naagtuu mehersanta ninkaasaan aragnay soomaali ma ahayn laakiin qoys soomaaliya uu isu meheriyey baan arag arrinkaana ku dhacday weligaa sugnay waxa naag lagu meherinayo maada tegin waan tegay tanna madhab kale wayaan sare buu marka waxyaabaha ijtihaadku qasas buu leeyahay kharaa'ib oo la yaab oo tiro badan marka mujtahidiin baan wada noqonae wa mawdica alijmaaci wاlkhilaafi facilmu hada اlqadri intaa yare qadarka ah baa fiihi kaafin ijtihaadka muطlaqa weeye marka waxaa la yidhaha alijtihaadu yatajaza uu qaybsamaa ninka waxaa laga yaabaa hal baab oo baab cilmi sharci ka mid ah inuu dabagalo oo axaadiistiisa raadiyo oo aayaadkiisa raadiyo oo culimmada luqada waxay ka yidhahdeen raadiyo oo wada dabagalo oo daba iyo dacalba uu meel kusoo xirxiro ninkaa waxaa la dhihi mujtahidun fii baabi ahaarati muqalidun fii ayrihi baabkaa markii la joogo mujtahid yahay waa baab weynkaas hal mas'ala baa intuu dabagalu mujtahid ku noqon karaa istiqbaalu lqiblati wastidbaaruha oo kaleeta dheh aqwaal badan baa ku jirta adilo badan baa laysu daliishaday aad baa loo qaybsamay intii aaaar ku soo aroortay intii axaadiis la keenay intay culimmadu aqwaal yidhaahdeen macaanihii luqadu ay lahayd oo dhan qawaaciddii oo dhan iyo fiqigii masalada la xirtay o dhan buu isu keenay halkaa mas'aluhu meel ku hubsaday mujtahidun fii masalati istiqbaal wistidbaari baa la dhihi muqalidun fii hayriha kaas waa masalada ijtihaadkii marna waxay noqotaa masala qayb buu mujtahid ku noqdaa qofku laakiin shuruudani waa qofka mujtahidka guuda wey waxaa kaloo jira qof la yidhahda mujtahid اlmuطlaq iyo mujtahid اlmadhab ma taqaana mujtahid اlmadhab nin mujtahid اlmadhab la yidhahdaa jira isaga madaahib kale warba uma hayo wax adilo la yidhaahdana warba kama qaba hadduu rabo laakiin shaaficiyadii iyo aimadii shaaficiyadu waa saddex dabaqadood shaaficiyada fuqahadooda qayb waa imaamu shaafici waa imaamu lmadhab qaybna waa qaybna waa nimanka la yidhahda asxaabu lwujuuh hadalkau yidhahdiyo ijtihaadkiisu wej buu leeyahay sida raafici iyo bagawi iyo rag kaloo lamida maawardi iyo kuwana asxaabu turuq waa la yidhaahdaayo kuwan ay kasii yar darajo hooseeyaan mujtahidulmadhabka haddaba qawaaciddii madhabku lahaa masaa'ilkii imaamka madhabku ka jawaabay asxaabu lwujuuhi waxay yidhaahdeen asxaabu uruqi waxay yidhaahdeen ixtijaajaadkoodiibuu madhabku ka warqabaa meel ku hubsaday laakiin haddaa madhabka saa uga dhexbaxdo waa geb waa indhool wax uu ka og yahayba ma laha madaahib kale madhabka dhexdiisa laakiin waa nin bad a weeye may masaladaasa imaam heel baa wejsaasa ka qaba saasuuna u daliishaday madhabka dhexdiisa intuu isu barbar dhigo waa ku ijtihaadi karaayo madhabkan ka madhab ahaan maxaa raajixa maxaa daciifa wuu kala shaandhayn karaa ka madhab ahaan iyo qawaaciddeeni maxaa la socon kara maxaan la socon karin mujtahidulmadhab baa la yihahdaa kuwa kuma jira warkooda wa min shuruudi saa'ili almustafti wa min shuruudi saa'ili ninka saa'ilkii wax weydiinaya almustafti ee fatwada iyo in looga jawaabo dalbanaya waxaa shuruuddiisa ka mid ah anlaa yakuuna inaanu ahayn caaliman nin caalima kalmufti si ninka fatwada bixinaya oo kaleeto waa inuusan mujtahidan milahu ahayn faxayu kaana goortii uu noqdo milahu isagoo kale mujtahidan mujtahida falaa yajuuzu ma banaana kownuhu inuu noqdo muqalidan muqalid inuu noqdo ma banaana waxay dhahan mas'aladan nin mujtahida mujtahid ma taqliidin karaa horta siisa ma weydiin karaa masalo waxay dhahan asaxiixu haa laakiin weji isagu waa itifaaqan inuu u weydiin karo waxaa la yidhahda istihbaatan masalada isaga sibay ula muuqataa bal inuu mawqifkiisa rag sidiisoo kale u fahmay ay jiraan inuu ragga mujtahidiintaa weydiiyo yidhahdo nin hada masalada maxay kula muuqataa si uu isu eega fahamkan uu fahmay ijtihaadkiisani ma lala qabaa mise waxoogay isagaa la yar keliyoobay oo dib in ugu noqdo u baahan yahay istihbaatan uu ka hubsanayo bal sidan uu qaba rag u fahmay inay jiraan waa la ogolyahay taas laakiin inuu yidhaahdo intuu yimaado yidhahdo masaladaasaa ii jawaa iiga jawaab isagoo mujtahid mutlaqa ma banaan tahay waxay dhaheen maya adigaba kan waa mujtahid adigoo kale ahe waxaad adigu isaga u dabageli maxay tahay waa taqaanaa intuu yaqaane waxay ka soo reebeen dhowr xaaladood waxay dhaheen yajibu calayhi taqliid lmujtahid alaakhari in kaana qadaan hadday maxkamad tahay oo qado la xukumo ninkaa warkiisa inuu u hogaansamo waa ku waajib qaadihu waxaa loo sameeyey lifasli nisaaci dooda in lasoo afjaro haddii ninkii qaadiga masale intuu ku ijtihaada xukume mujtahidaba mid kale fag ka garab yidhaahdo masalo weligo dhan ku dhammaan maayo labadii isqabsataba kubay kolba ku cusub bay ka wareegi sheekada waa inay dhamaato walidaalika qaacida waxay ka dhigeen alijtihaadu laa yunqadu bimilihi ijtihaad ijtihaad laguma burin karo xukun qado oo lagu xukumay ijtihaad nas inuu ka hor yimaado maahane ijtihaad nin kale uu leeyahay laguma burin karo kii horaa socon kii la xukumaa socon walow ninkii xukumay taas haddii uu masaladii mar labaad intay soo noqoto ijtihaadkiisi isbedelo dhib ma leh hadiika calaa maa qadaynaa calayha wa hadii calaa maa naqdi calayha wey midba maalinta la joogo sida xaq ole moodaa lagu xukumi midna mid burin mayso ijtihaad ijtihaad ma buriyo marka haddii qaadigan maxkamad mujtahidkii maxkamada laysla keena isagoo dad is haystaan oo qaadigii xukun dul saaray mujtahidka aha isna aanay taa ula muuqanin juuq kama dhihi karo waa inuu raacaa lifasli nisaaci waxay lehay masalada labaad haddaan waqti ku filanna haynin masaladiina xukunkii usoo bixi waayo xaaladuna daari iyo deg deg ay ku noqotahay mujtahidkana intuu weydiiyo wuu raaci karaa de waktigana waa ku deg deg waxaana laga yaaba markaa isaga duruuf shaksiga o nafsiga inay qabato oo dakti iyo cadaadi saaran iyo waxoogay iyo waktiga iyo kurbada iyo inuu maskax deganoo isku baadho uu waayo wixiina uu wax deg degoo hadda hawsheeda waktigeeda dhammaanaya uu yahay taasna waxaa weeyaa fursad maadaama uusa haysanin u samayn karaa bay idhahdeen mid saddexaad ba waxay idhahdeen yufadal aw yajibu hadday isaga wax xuduudu nafsihi a la xiriirto oo uu ka baqayo shahwa nafsi inay jiidato uu ka baqayo oo xogay isu yar eexdo oo la jiifiyaana banaan ay ku dhacdo jiifiyaana banaan waa taqaanaa sooma wadaadkii lodu beertiis lodiisu beerta daaqday alla wadaad waxaa naloo maamaahay cadaalad darra waxaa nalagu sheegay lodiisaa beer daaqdo markaas waxaa dheen beerta lood maxaa lagu dandhabaa beerta markaasuu wuxuu yidhi beertii oo taagtaagan sabuulkii iyo masagadii oo buuxisay ala sameey markaas waxay dhaheen sheekha ladiisina way ku jirtay la jiifiyaana banaan u dhahay beerta mid la seexseexiyey oo sabullo qariya la dul saarsaarana way bannaan tahay buu yidhahdaa marka cadaalad darrada haddaa lagu sheegaya markay shahwa shahwa nafsi qaado ee hawa nafsi isaga xuduud nafsi iyo dar- dan iyo maslaxad ka soo gasho qofka aadamaha waxaa badan inay yar jiidato walidaalika mahma kaana caaliman mujtahidan shahaadada aqaaribtiisu markhaati kac walaalkii iyo waa kala diiday shahwa nafsi baa jiidan karta wey waxay dhahan hadduu ka baqo iyadoon wax calaamada ah jirin oo caddaynaya oo tusayaay isaga way u bannaan tahay waracan inuu nin kale iska taqliidiyo hadday calaamado u soo baxaan yajibu calayhi intuu shahwa nafsi aadi lahay oo raaci lahaa cashirkeennana maanta halkaasaan ku deenayna war maanta su-aalahaas daba dhacay maxay yihiin qaab qiyaaska soo marayna xashiishada iyo qaadka waa xaaraan baa tiraadeen daliilka waxyaabaha muskiraadka ee hadda yimid mustajadaadka ah laba wejba waa loo daliishadaa min baab waxyaabaha nusuustu ay ka hadlaysay inuu ahaa wixii xilligaa jiree maanduuriyayaasha ahaa laga dhigo lana aayaddana tusaale loo soo qaato inama alkhamru la yidhaahdo khamriga xilligaa carabtu ay cabbi jirtayna waxay ka samaysnaan jirtay cinabka iyo waxyaabaha lamidka ay ka samaysnaan jirtay haddii waxyaabo kaleoo maanduuriyo oo xataa cabitaan aan ahayn ay yimaadaan waxa khamriga xilligaa loo yaqiinay wax mashruubaadoo la cabu ahaa waxyaabo xataa mashruubaad ahayn ama cusub ama maadooyin kale ka samaysan hadday yimaadaan mas'aladu culimmada badankood waxay ku tageen waa baabulqiyaas ee baabulcumuum ma aha walihaada bay fuqahadu xataa fii casri taabiciin isku maandhaafeen masaladan oo nimankii reer kuufiya culimmada kale waa ka isku qabteen masaladii la jiray annabiid nabiidku waxaa weeye waxyaabahan markii laga dhargo lagu yar sahraamayo laakiin cinabka iyo waxyaabihii khamriga laga samayn jiray la yaqiinay aan laga samayn waxoogaynka hadduu kabada markii la badsada lagu waalanayo anoon badsanin dhowr jeer ma kaban karaa qad ma kaga siin karaa mise maya axnaaftu waxay qabaan in waxoogay qad laga siin kara imaam abu xaniife iyo abu yuusuf iyo alqaadi abu yuusuf iyo maxamed alxasan ashaybaani keligood maahow ragaymo oo taqaanaan oo muxadisiinoo jeceshihiin baa madhabkaa qabay ka wakiicin wathawriyi wa aakharuun calaa madhab ahli lkuufa ay ahaayeen saas darteed waxaa la yidhi waxyaabaha shuduudaadka marka laga sheekeynayo ninkii waxaa la yidhi mutcada mas'alatu xushuush ahli maka qaata iyo xijaaj mas'aladan kalena qaataa waxyaabaha nabiidkaana reer ciraaq qaata dhowr masale intii lasoo ururiyaa waxaa la yidhi ijtamaca asharu fiihi kulluhu sharkao dhan iyo intii xumeed baa isugu iman walidaalika markaan soo sheegnay ibnulwasiir hadalkiisii taqliidka iyo iqtidaha uu kala saarayey masalada nabiidku ishaaray man qallada nucmaana adxaa shaariban limusallatin najisin khabiisin misbadin walow iqtadaa biabi xaniifata lam yakun ilaa imaaman raakican fi lmasjidi wuxuu leeyahay imaam xaniife manhajkiisi hadaad ku dayan lahayd oo suu adiladu raaci jira u raaci lahayd imaam caabid aad noqon lahayd laakiin haddaad tirahdaan u indhiya dhaga xiran maa wuxuu yidhi iska qaadan bahashaa nijaasta ee xaaraanta ee qurunka ee maandooriyaha ee nabiidka la yidhaahdo baad ka dhargay oo ka dambiri buuri ila isaga ijtihaad baa u geeyey dilka haddaad raacdana waad garan qalad inuu yahay maxaa keenay nabiidka in la isku qabsado masaladaa min baabi alqiyaas gashay qaarka culimadana waxay yidhaahdaan annaga aayaddaba keeni mayno khamrina kabaa hadli mayno waxaan dhahaynaa kullu muskirin baan istaagaynaayo cumuumkaasaan dhahayna ka soo qaadaynaa oon ka raacaynaa oo dalaaladu lafdiya weeye laakiin jamhuurta fuqahadu tan kaley u badan yihiin su-aal labaad له جميعه بالوحي قد أتى له باب الاجتهاد وحده أن يبذل الذي اجتهد مجهوده في نيل أمر قد قصد ولينقسم إلى صواب وخطأ وقيل في الفروع يمنع الخطأ وفي أصول الدين ذا الوجه امتنع إذ فيه تصويب لأرباب البدع من النصارى حيث كفرا ثلثوا والزاعمون أنهم لم يبعثوا أو لا يرون ربهم بالعين كذا المجوس في ادعى الأصلين ومن أصاب في الفروع يعطى أجرين واجعل نصفه من أخطأ لما رووا عن النبي الهادي في ذاك من تقسيم الاجتهاد وتم نظم هذه المقدمة أبياتها في العد در محكمة في عام طاء ثم ضاء ثم فاء ثاني ربيع شهر وضع المصطفى فالحمد لله على إتمامه ثم صلاة الله مع سلامه على النبي على النبي وآله وصحبه وحزبه وكل مؤمن به xisaabayahoo raacsan yahay cashirkii shalay qaybtiisii dambe baabun fi lmufti walmustafti waltaqliidi almufti walmustafti baynu soo marnay laakiin altaqliidi waa dhiman taqliid iyo ijtihaad labadaasuu ka hadlayaa iyo gabagabada oo uu ku sheegayo inta tirada abyaadda ay tahay manduumadani iyo sanadkii uu nadmigan iyo gabaygan tiriyey maalintuu soo gabagabaynayey taariikhdu intay ahayd oo labada beyt ee u dambeeya labada ka horeeya uu ku kala sheegay uu tiradeedana ku sheegay abyaatuhaa fi lcaddi duru muxkama sanadkeedana uu ku sheegay fii caami daain uma caami daain uma daain uma fa sanadkii iyo bishii iyo bishu intay ahaydba iyadana beytka laba boqol iyo sagaal ayaan ugu tegi doonaa insha allahu tacaala mualifku wuxuu ka hadlay taqliid markuu ka hadlayey taqliid maxaa la yidhaahdaa iyo tacriifkiisuu ka hadlay laakiin waxaanu ka hadlin xukumka taqliidka oo nimanka usuuliyiinta jamaahiirtooda agtooda ka mida waxyaabaha musallamaadkeena hadalba ka taagnayn wa ficlan ilaa xad inay musallamaad noqotana waa wax waxyaabaha badahiyaadka ka mida walow ragga qaarkii muran iyo dood ay geliyeen laakiin jawaanibta qaarkeedii wax muran iyo dood geli kara maaha cumuumaadka shariicaduna way xoogeynayaan camalka muslimiintuna sidaas ahaan jiray wuxuu yidhi marka taqliidunaa taqliidkeennu waxaa weeye ka usuuliyiin haddaan nahay waxaanu taqliidka u naqaano ee baabun fi lmufti waalmustafti waataqliidi aan uga jeedno isilaax ahaanunbu tacriifiya luqad ahaan kama hadlin laakiin taqliidka luqadda waxaa la yidhahdaa min qallada yuqallidu waxaad qoorta surataa la yidhaahdaa waalqalaa'idi waxyaabaha qoorta la surto ama xoolaha qoorta ha loogu xiro ama dumarku qoorta ha ku xirtaan wixii qoorta la gashadaa la yidhaahdaa saa darteed ba alqilaada haddii la yidhahdaa waxa qoorgashiga weye qoorgashiguna caadi ahaan waxaa la yaqaanaa waxa qoorta marka wax loo geliyo haddii lagu jiido wuu iska raacaa oo xoolaha marka xarigga lagu jiidayo qoortaa lagaga xidhaa mid qoorta lagaga xidhiyo mid gafuurkiiyo afka loogu daraba intan hore unbaa lagaga xidhaa marka waa la jiidaa halkan waxay munaasabadda ka dhaxaysa ay tahay aad fahmi doontaa waa qof xarigkii luqunta intuu gashaday oo cid kale hogaanka iyo xarigga u dhiibtay ijiid yiri anugu alaan ku daba soconayaa haddaad meel karo fuusha waa kula fuulaya haddaad dhaadhacda waa kula dhaadhacaya haddaad jeeraysa waa kula jeeraynaya haddaad istaagta waa kula istaagaya waxaad tiraada unbaan dhihi waxaa dariiqaad marta unbaana ii dariiqa kaasaa taqliidka looga jeedaa taqliidunaa taqliidka yagu qabuulu qowli alqaa'ili ninka hadalka yidhi hadalkii uu yidhi oon aqballo oon qaadanno weeye min hayri dikri xujatin isagoon wax xujo iyo daliila u sheegin lisaa'ili qofka weydiiyey ee uu wax u sheegayo taqliid waxaa la yidhaahdaa buu ku yidhi iyadoo qofkii su-aasha weydiiyey hadal jawaab a la siiyo oon wax xujo iyo daliil a wadanin waxaa ma bannaan yahay haa wuu bannaan yahay wuu bannaan yahaydii aada la galbato taqliid baa la yidhahdaa waxaa ma xaaraan baa haa xaaraan weeye haye aada iska qaadato waxay waxaa weysada ma jabiyaan ma jabiyaan weysada kaama jabin haye iska qaado oo wax xujo iyo daliila aanu kuu sheegin calaa haada alqowli laba mas'alo wuu tilmaamay mas'alada koowaadi taqliidka waxaa ka baxaya haddii qofka xujada iyo daliilka inta loo raaciyo uu hadalkii qaato ma aha qofkan hadalkiisa qof qaatae qof daliilkii loo sheegay raacay wey haddii aad tidhahdo waxaasi ma xaaraanbaa oo lagu yidhahdo xaaraan weeye waayo ilaahay baa sidaa yidhi ama nabigaa sidaa yidhi sala allahu calayh aali wasalam oo hadalkii qaadato ninkan hadalkiisa ma aha waxa rasmigeed qaadataye asalkii diireeday ku salaysnayd baa laguu sheegay halkan muqallid ma tihide waxay yidhaahdeen muttabic lidaliil baa tahay halka itibaacii baa layn raadkiisa soo galay muujad ashaar aan ka soo hadlayni haddaba hadalkan tacriifkani taa waan ka faa'iidaysanay ta labaad waxaa laga fahmayaa halkan ay yidhaahdeen ninka jawaabta bixinaya ee xujada iyo daliilka wuu garanayaa waanu sheeginu min hayri dikri xujatin xujo waxaa sheega qofkii garanaya sooma hadalkan waa laga dhadhansan karaa bay yidhaahdeen waxoogay oo ka raadinteedu haba yar durugsanaatee laakiin haddii la raaraadiyo waa laga dhadhamin karaa ninka su-aasha ka jawaabay inuu daliilkii garanayo laakiin hadalka uu soo gaabsaday sabab iyo munaasabad darteedu ama wakhtigaa zaxmad ku abaa keena isagoo garanaya daliilkii inay su-aaluhu badan yihiin oo xilliga munaasabaadka xajka iyo xilliga zaxmadda la isugu yimaado ee labaatan ka su-aalood lasoo tuurayo taama banaan tahay taama banaan tahay kaa muxuu yahay ee ninku aanu wakti u haynin in mid walba daliilkeedii sheego taama banaan tahay haway banaan tahay taa ka waran ma banaana iska daa mar saasoo kaleeta ay kusoo mari baa jirta duruufta waktigu saamaxaynin baa laga yaabaa waxaa kaloo dhici karta inaa watiga dhib ka jirine laakiin qofkan aan isaga waxba usoo kordhinayn waxaan ma banaantayn isama banaana ha iyo mayu rabaaye aayad baa la sheegaya xadiid baa la sheegaya hawl isaga uba taalla ma aha haddii aayad loo akriyo xadiid loo akriyayo waxaasoo dhanna nin fahmaya ma aha oo qofka mustawihiisa cilmigiihi aayad iyo xadiid in loo akriya qof maanta madaxiisa uu wada qaadi kara ma aha wuxuu rabaa murtida un in loo sheego aayadihii waxaa hadaa tira aayad soo akhrido wuxuu ku leey sheekh aniga iga da aayadahanoo ii sheeg ma banaanta inse ma banaana haddaba aayad akhrida ama xadiid akhrida waxaa laga yaaba inuusan waxba fahmin su-aashan ku weydiiye ku yihahda marka markaad soo dhammayso waagi hore waxay aan jireen saxaabadu radi allahu canhum ardaahum markii qof la joogo taabiciintii raggii alabatulcilmiga markay u yimaadaan waxaa ma banaan yahay waxay dhaheen samictu rasul la sal yaqulu kada nabigoo saaleh baan maqlay jawaabtu way dhan tahay waayo xadiidkan uu fahmaya iyo waxa uu tusayo iyo waxa loo keenay jawaabtiisa inay tahay arrintaa maxay diintu ka qabtaa qaala tacaala kada wa kada wuu iska dhaqaaqayaa ninka nina saasaa loola hadli karaa nina haddaad toban xadiid akrido markaad dhammayso su-aashii maxaad iga tiri ku dhihi ninkaasoo kale culimmadu badanaa waxay yidhahdaan isagaa waxbaha ku mashquulina adiga xadiidee waxaan waa bannaan yahay iyo ma bannaane keliya dheh adoo garanaya xujadii iyo daliilkii buu wuxuu ku leeyahay waxaa weysada ma jebiyaa kaasaa waxaad leedahay haa wuu jabiyaa wuu iska dhaqaaqay isagu maxaa u daliilihiy waxaa hawlu taalla maaha saa darteed uma baahnid marar badan inaad daliilkii mas'aladan tusaya aad sheegto waxaa laga yaabaa masaladan daliilka tusaya aayad iyo xadiid midna inuusan ahayn oo masale qiyaas ay tahay qiyaaskii iyo qaacidadii loo daliishanayena in la dhiraandhiriyo ay u baahan tahay qadiyadaasoo kale nin cilmigii iyo xujadii iyo daliilkii fahmayaad u soo taxi kartaa laakiin nin waxaaba fahmayn qiyaas markaa tirahda qiyaas maxaa la dhahaa ku dhihi masaladan qiyaaska wuxuu keenayaa masaladaa haddii aan eegno masaladaas saasa loo qiyaasanaya haddaad tirahdo oo taa kalena maxay ahayd buu ku dhihi qiyaas maxaa la dhahaa waxaad u baahan cashar usuululfiqa inaad bixiso oon meeshiisii la joogin qofka saasoo kaleeta ihi jawaabta kooban baa la siiyaa haddii haddaba qofku su-aal intii la weydiiyo isagoo xujadii garanaya jawaabteedoo kooban uu bixiyo laakiin daliil uusan ku darin qofkaa waxaa la yidhaahdaa hadalkiisa markaad qaadato taqliid isna wuu garanayaa daliilkiibaa ka muuqata adigana waxaa kaa muuqata daliil haddii laguu sheegay inuusan waxa uu taqliid ahayn wa qiila waxaa la yidhi khilaaf baa ka taagan bal sidaa ma ahe waxaa weeye bal liliraabi walintiqaali walintiqaali min almacna alawal baa la yihahdaa bal iyadoo caaifa mararka qaarkood idraab can ilawal kii horaa la deenaya kii hore ka noq saas ma ahabu macnaheedu noqdaa walow xarafsan keligii macno gaara lahayn bal qabuuluna waxaa weeye inaanu aqbalaa taqliid la yidhaahdaa maqaalahu hadalkii uu nagu yidhi maca jahlinaa anagoon garanaynin min ayna daaka halkeebuu jawaabtaya hadalkauna yidhi qaalahu ka keenay uu ka yidhi inagoon garanan iska qaadana weeye hadalkuu yidhi anagoon garanaynin malalaale meel uu ka keenay halkan waxaa faariqa u dhexeeyaa la yidhi kan iyo kii hore midna xujiya daliil lama sheegin laakiin kani waxaa dhici karta yidhaahdeen isagoo laftiisa kuu jawaabay inaan wax xujiya daliil garanayn annagu ma ogin meeluu ka keenay wax danni haalib oo naga haalib noqday meeluu ka keenay oon filaynana ma jiraan laga iska yidhi ma allaale meel laga keenayo meeluu ku salaysan yahay aanan waru haynin oon iska yeelna baa la yidhaahdaa ama ha garto aan filayn aan sidaan filayno xujadiiyo daliil isagu ha garto ama yaanu garanin bimacnaa tii hore waxaa weeye ninka kuu jawaabaya baad ka og tahay caalimnimo kan dambana ma ogid caalim iyo jaahil wuxuu yahay wey oo qofkanaa su-aasha weydiisayba diin inuu yaqaano iyo in kale adigu maba taqaanada waruma haysa xataa way soo gelayaan labadaa qowl baa taqliid ku jira isku soo ururiyo in hadal lagu yidhaahdo odan xujiya daliilkiisa garanayninna hadalkii lagu yidhi aada iska qaadataa taqliid la yidhahdaa wa calayhi madaahibta fiqhiga diiwaangashan oo la raaco gaar ahaan mukhtasaraadkeedu taqliidun weeye abuu shujaacaad soo qaadatay matnigaad akhriday hal aayad iyo hal xadiid iyo hal daliil iyo hal xujo a ku arki maysa waad qaadatay ama safiinatu salaadka baad qaadatay oo abuu shujaac baad qaadatay oo intaad ka sii gudubtay baad xaashiyadii ibnu qaasim martay weligaaba soco aw xujiya daliil xaggay taallaa ka soco kor baad uga sii gudubtay oo waxaad qaadatay kii inta raajixa nawowi iyo raafici isu keenay ee irshaadka la dhihi jiray irshaad baad martay wax xujiya daliil ugu tegi maysa baad ka sii socotay minhaaju nawowi baad gashay matnigii baad u dhaadhacday matnigii baad dabiya dacal martay mar mar baad arki isagoo xadiidkii aayad ishaaray inta kale taqliid weeye matniga nawowi baad dhaaftay oo kitaabkii ka weynaa imaamu nawowi rawdatu aalibiin baad u gudubtay rawdatu aalibiin had arta wafii wajhin wafii qawlin wafii wajhin waliasxaabina ariiqatun intaan baan ugu tegay xujiya daliil ma lehe adoo kitaab labaiyo toban mujallad ama toban mujallada maray oo fiqiga ka dhexbaxay unbaad weligaa taqliid taagan tahay ma banaan tahay misama banaana waa masalo kale wey ama xanaabila dabada ka gasho xagga soo baxday rawd murabc iyo zaad mustaqnc iyo xaashiyadii kashaaf qanaac iyo kuwii baad ilaa muntaha iraadaatki aad sii martay ilaa muqni bn qudaama aad gasho ama amuxarar baad gashay kii khuraqi waxoo dhan muqalidun baa tahay ama intaad maaliki noqota risaalat ibn abi zayd alqirawani akhriday ama mukhtasaru khaliil oo maalikiyada mutaakhiriinta ihi ninkaan mukhtasaru khaliil la imanini soomaali wadaad soomaaliyeed oo horeon minhaaj wadanin uu yahay mukhtasaru khaliil baad qaadatay wuxoo dhan muqalidun baad tahay ama xanafiyiintaad u gudubtay baad alhidaaya ay dhaheen xanafiyadu alhidaayatu nasakat kulamaa qablaha xataa kitaab yuusuf meenu sareeyin nisaqa hidaaya wixii ka horreeyey oo dhan sii marqinaani de wax walba way baabi'isay bay dheheen cagtay marisay weligaaba muqalidun baad tahay waxaad ku jirtana baabu taqliid weeye ma banaanya mise ma banaana masalo kale wey haddaba haddaynu nidhaa taqliid waxaa la yidhaahdaa inaan qofka qowlkiisa iyo xujadii hadalkiisa qaadanno inagoon garanaynin ma allaalay meel ay ku salaysan tahay iyo meeluu ka keenay hadalka nabiga haddaan qaadanno annagu waxaan bannaan tahay haa uu yidhaahdo taqliid miyaa mise maaha taqliid miyaa mise maaha masaladii baa waxaan rabnaa asalkii aan samaynay inaan sheegno bal maku dabaqmaysaa fa fii qabuuli qowli taaha almustafa aqbalitaankeenna aynu aqbalay qawli taaha nabi maxamed qowlkiisa almustafaa la doortay taaha magaciisa ka mid waa ku noqon maya horaa kusoo hadlay bilxukmi xukum hadal uu ka yiri aan qaadanaaye taqliidun iska dabagal weeye lahu aan dabagallay bilaa khafaa un wax mugdi iyo qarsooniyaa ku jir ma waxba kama qarsana bu nabigu saa weye markuu yidhahdo xukum aan qaadanno waa taqliid wa qiila waxaa la yidhi laa ma aha oo taqliid ma aha nabiga hadalkiisa markaan qaadanno taqliid maaha maxaa yeelay ninkani xijadiisu waa inuu soo bandhigaa marka wuxuu ku yidhi taqliid maaha lianna maa qad qaala wuxuu nebigu yidhi jamiicahu dhammaantii bilwaxyi waxyi alluu qad ataa lahu ugu yimid waan garanaynaa nabigu hadal kasta oo yidhaahda ilaahay baa u waxyooday xujadii baan la garanayaa oo min ayna qaalahu baan naqaanaa waxaana nagu filan wamaa yantiqu cani ilhawa in huwa ilaa waxyigii wax soo lama dhihin wax kastoo nabigu idiin sheegay waa waxyi ilaahay soo lama dhihin haddaba xukun kastoo nabigu noo sheegay in ilaahay u waxyooday baan naqaanaa maca jahlinaa min ayna daaka qaalahu ma taalla meesha wahuwa sawaabu nabiga qowlkiisa oo la qaato taqliid maaha waayo waxaan ognahay hadalkan ilaahay baa u waxyooday walidaalika hadalkiisa laftiisaa xuja ah oo inagu markuu ninka kale masaladan xukunkeeda sheegay xujo sheegayo soo dhihi maayo nabigaasaa yidhi hadalkiisaa waa xujahe min hayri dikri xujati lisaailna ma taalo iyada lafteedaaba xujadii ah mac jahlina min ayna qaala huna ma taalla meesha iniwa ilaa waxy yuuxaa yuuxaa baan haynaa ninkii kale isagu noqonaya iniwa ilaa waxyi yuuxaa waa baabkiisa ma jirtaa nabi maxamed asagta ka dambaysay nin hadalku yidhahdaba inhu ilaa waxyi yuuxaa leh ayah ma jiraan amu jiraan ba hadalka u fiirsada waxaa la yidhi wax taksiis geli kara tacmiim laguma sameeye ama un dad ilaahay ka yaraha reebayoo hadalkoodu iyo qowlkoodu uu xujo yahay jiraan sida ninka munaaqibka qoray oo kaleeto dee wax kasta intuu sheegay soo umuunan dhihin wamaa qultu haada xataa qiila lii qul walaa takhaf waxaa aha aragteen weligii maba hadlin buhi anoon horay lai dhihin hadal oo waxaa doonta ku hadalo haba cabsan saa darteed wax allaale waxaan idhaahdaba wax lii ogolaayso isagu ma dhihin marka waxay leeyihiin macjahlina min ayna daaka qaalahu isaga kuma jiro hadalkuu yidhaahdaba ilaahay baa u waxyooday marka maqaamu nubuwa wuxuu kaga bedelan yahay bal ha lasoo fiirfiriyo ha lasoo daydayo taqliidka sidanihi ma bannaan yahay mise ma bannaana dadku qismaani weeye qayb baynu shalay soo marnay xukunkooda taqliid inuu u bannaan yahay iyo in kale maxay ah kuway ahaayeen ninka mujtahidkiihi taqliid inuu u bannaan yahay iyo in kale shalay baynu soo marnay ma u bannaan yahay mujtahidka taqliid bacd almasaa'il buu ugu bannaan yahay maxaa ka mida ma hayo haye maxaa ka mida haddii uu qaadi isla xukun tagaan walow mujtahidan mujtahid kale warkiisa inuu qaato waya lagu xukumay maxaa kaloo ka mid aha haddii wakti uu saamixi waayo wixiina degdeg uu ku yahay intuu masaladii baaraya ay ku simi weydo isna qof kale iska raacaya haye ha midda saddexaad uu ka baqayo shahwatu nafsi isaga inay qaado uu ka baqayo marka ninka mujtahidka xukunkiisu hadda waa inuu cadyahay goor bay u bannaan tahay goor bayna u bannaaneen waa caddaaday ninka aan mujtahid ahayn way bannaan tahay inuu nin culummo oo diintiisa iyo aqoontiisa uu ku kalsoon yahay hadalka uu yidhi uu qaataayo way bannaan tahay licumuumi qowlihi tacaala liqowlihi tacaala fasaluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun idinku haddaydan garanaynin dadka garanaya waxweydiiya nabiguna wuxuu yidhi maalinkii ninka ay janaabadu ku dhacday madaxa nabarku kaga yiilay ee loo fatwooday fatwadii dhibaatadu ay dhibaatada u geysatay inamaa shifaau lciyi su'aalu ninka aan wax garanaynin dawadiisu waa inuu dadka wax garanayo weydiiyo haddaba qofkaan wax garanaynin saasayna caadaha muslimiintu ahaan jirtayo xataa ahdu saxaaba ilaa yowmina haada qofka caamadaa markuu yimaada iyo ahlulcilmigunbuu su-aal weydiin jiray markay u jawaabaanna wuu ku dhaqmi jiray waa sunna mutawaaraa weeye laakiin sida ay rag ku tageene imaamu shawkaan iyo ninka ardadiisii ardaygoodii ahaa laakiin shaykhana ay yidhahdeen sadiiq xasan khaan iyo ay ku tageen xataa aayadaha tafsiirka qur-aankii markay meel un laga urin kara ay soo maraan ay kula fakanayaan meesha fogla gaarayaan waxoogay ka badbadis weeye dadku waa waajibka waa loo bahan yahay diinta inay bartaan oo waxaa lihi biyo webi sacabadaada lagaga dhargaa haddii biyaha bannaanka intaa fadhiisataan kolba gacmaha kugu soo qaado weligaa saarata noqon mayso waxaa kaloo carabtu ay yidhaahdaan maa xaka jasadaka mitlu dufrika haddii meel ku cuncunto sida cididaada ay kuugu xoqi ruux kale xoq haddaad tirahda ma kuugu xoqi saarabta masalada iyo diinta saa rabtad uga dhargi maysid ilaa adigu aad diintii barato ka haqabeeli maysid qof kastoo muslim waa looga baahan yahay wixii daruuriyaadka iyo wax walbaba in la barto laakiin cumuuman mas'alo soo martoo qofkaanu garanaynin in qof garanaya intuu weydiiyo isku kalsoon yahay diintiisa uu khayr u rajaynaya uu qaataay way bannaan tahay baabulijtihaadi ijtihaadka baabkiisii wey ninka mujtahidka shuruudiisii baynu soo marnay laakiin masأalaة الاجtihaad nafseeda xukunkeeda lagama soo hadlin اجtihaad maxaa la yidhaahdaa sax iyo qalad ma noqon karaa labadaa mas'aluu kaga hadlay intaa hadalka dheeraad aragto dhan waxadduhu tacriifka ijtihaadku an yabdula waa inuu bixiyo oo alladii qofkii ijtahada ijtihaadka iyo dadaalka samaynayey inuu ku bixiyaa la yidhahdaa majhuudahu karaankiisa iyo inta tabartiisa iyo awooddiisaa fii nayli amrin arrin sidii u gaari lahaa arrintoo qad qasaada uu u qasday gaaritaankeeda arrin uu doonaya inuu gaarayo gaaro siduu u gaari lahaa ee u xaqiijin lahaa inta karaankii iyo dadaalkiia inuu ku bixiyaa ijtihada la yihahdaa macnaa ijtihada wuu ku dadaalay wey wuu isku dhibay wuu dabagalay marka mas'aladii cilmiga ahayd iyo diinahayd markay noqoto ee uu doonayo masale xukunkeed inuu gaaro waa inuu dadaalka uu kari karee ugu badan ku bixiyo mas'aladan xukunkeedaasuu u raadin lahaa oo kitaabkii iyo sunnadii iyo luqadii iyo qawaaciddii cilmigii iyo wixii shuruudaha ee lasoo maray intuu la kaashado uu masaladii si aada u baaro inuu ku degdega maaha inuu fududaystana maaha masaladan inuu dhinacyo badan ka eego inuu xagga ka gediyo xagga u gediyo xagga ka fiiriyo adilada hadday adilo iska hor imanaysa jira uu tacaarud uu jiro uu eego hadday kale tarjiixi u baahan tahay u eego masaladan si fiican uu soo baalbaaliyo oo xaabkiiyo saxa saxarka uga soo qaado markaa mas'aladii uu garanayo halka uu ka soo saaray iyo waxa haleeraha kaga iman kara iyo qaabka u xalinayo uu garanayo uu mas'aladii ka jawaabo wey laakiin layska fudaydsado oo sidii daqsi biyo ku dhacay layskaga daata maaha ijtihaadku haddaba qof kastoo ijtihaaday oo dadaalkaa sameeyey macnaheedu maaha natiijada uu gaaray inay saxta waana saxmi karaa waana qaldami karaa walyanqasim ha qaybsama ijtihaadkii ilaa sawaabin mid sax ah iyo waa khaa'in mid khata ah u qaybsamo ijtihaadku qofku ku dadaalayey waana asiibi karaayo xaqii uu heli karaa waana khata'i karaayo waa qaldami karaa waxbaa isaga noqon karaa iyadoon la kala qaadin mas'aladani ma fiqhibaa mise waa caqiida iyadoon la kala qaadin mas'aladan ma culuumu lghaayaat baa mise waa culuumu lwasaa'il mas'aladan iyadoon la kala qaadin ma adiladay la xiriirtaa mise istidlaalaadkay la xiriirtaa qofku waa ijtihaadi karaa wuxuu ku ijtihaadaa xadiidkani ma saxiix baa mise maaha qaacidada asalkaa tatbiiqeeda iyo shuruudii ruwaadan ma laga helay shuduud iyo cillo xadiidku ma leeyahay masale ijtihaada wey wuxuu ku ijtihaadi karaa qofku dilaalaadka alfaadeen soo marnay masaa'ilkii laysku khilaafsanaa ra'yi wuu ka qabi karaa isaga dhinac la raajixsan masaladan marka la yimaado adilada ku soo aroortay macnahay tusaysana waa ku ijtihaadi karaa xataa masaa'ilka bixaddi daatiha ka mas'ale ahaan sharcan qaطciyaadka ah oo waxaa jira aan la ogolayn biduuni daliilin aad ku dhiirato laakiin markii la dabaqayaay ijtihaadi ah ka masaa'il takfiir waxaa lagu gaaloobaayey daliil bay u baahan tahay takfiirkiina qofku markuu gaaloobaye tawafuru shuruud waintifaau lmawaanic buu u baahan yahay qof mucayana marka lagu dabaqaya shuruudii ma la helay mawaanicina ma la waayey waa masale u noqonaysa ilaa xad intee la eg baad og tahay adigu qofka xaaladiisa kufri buu ku dhacay laakiin ma gaaloobay shuruudii ma la helay mawaanicdiisa ma la waayey intee in leeg baad qofka xogoga alu tahay bay noqon intee in leeg baad dabagashay macrifada aan aniga adigu u leenahay takhtalif وبالتالي الاجتهاد كي الاجتهاد كاو يختلف تطبيقه قبل حلو عذر دار بلي قفنا له عذر دار مالها لا اسكو ما هي وحيابا عذر دار كان نقون كرا لكن قف كان ما لغا هلي مثل لغا هلي با لا اسكو هيستا ومساله اجتهاديه مركا تطبيق ولذلك بعض الناس با سو خلافي اسباب الجرح والتعديل ولا اسكو راسي اسباب مسلم والله ولا اسكو راسيين باراوي مركا لغو دبقا الى سو خلافي نصوص عمومك يا خصوص كده اسكو وافقسن يهي با حادثه مركا لو يماده با لا سو خلافي تعارض وترجيح با ايمن marka tacaarud tarjiixi jamc la samaynayo baa wejhu jamci laysku khilaafi naasik iyo mansuuq waa iman waa la jamcin karaa lama jamcin karaa laysku qaban waxaa ka soo dhalan intaasoo mas'alo oo laysku mandhaabsan yahay marka laakiin laysku qabto qof baa la yidhi waa gaaloobay maanican waa ka reebaya iyo kama reebaya laysku qabtay suuragal maaha labadaba inay sax yihiin midun baa qalada ninkii darafkaa istaagay ninkii darafkaa istaagay midun baa qalada waxaan weysada ma jebiyaa haa maya midun baa qalada waxaan xaaraan baa haa maya midun baa qalada waxaan ma bannaan yahay haa maya ma bannaana midun baa qalada walyanqasim ha u qaybsama ilaa sawaabin mid sawaaboo xaqii u waafaqay qofku iyo wa khaa'in mid khata fii baabi alcaqiidi qofku intuu ijtihaad la gasho ama ihbaatka riwaayaadka axaadiisteeda ha noqoto ama fahamka naska ha noqdo yuu asiibi karaa khaiina karaa maalan waxyaabahaas caqaa'idka laysku haysta waxaa ka mid a iyadoo masalada laisku haysanin inay dhacdo daliilka in laysku haysta daliilulcaqiida masalada daliilooda ka mid maya baa dhacda fainamaa tuwalluu faama wajhu llaahi ma aayaatu sifaat baa mise ma aha qowlaani wey xataa ibnu taymiya sheekhii ardaygiisa ibnu qayim isu qabsadeen iyadoon wajhullaahi laysku haynin sifada sugitaankeeda baa waxaa laysku qabsan aayadani ma aayaatu sifaat baa mise aayaatu sifaat maaha dadka qaarkii marka waxay u qaadanayaan markuu fatama wajhullaahi qiblatullahi yidhahdo wakaa waa la ta'wiiliye daybu leh mushkiladu mushkila ta'wiil ma aha oo fatama wajhullaahi aayadani sifaatba ma aha wey wejka bimacna alqibla looga jeeda kii sifaatka ah maba ahaba ilaahay wejigiisiiyo daatadiisana maba loo jeedee wajhullaahi qibladaa loo jeedaa iyo ma ahe wajhullaahi sifada wejigay tilmaami labada nin ilaah weji loo sugo iskuma haystaan lakin waxay isku haystaan daliilkani hadhow baa nin imana wuxuu dhihi hebel wuu khataay hebel baana asiibay ijtahada fa akhtaa waijtahada fa asaaba marka wuxuu ku leeyahay waan hawaayo sawaabo hanoo kala qaadin annaga ijtihaadku wuxuu galaa fii kulli masaa'il اdiini abwaabtan uga jeeda masale mucayana kan uga jeedo abwaabta shariicadoo dhan caqiida ilaa camal wuu galaa akhlaaq ilaa suluuk wuu galaa ijtihaadkuna ama wuu qaldamaa qofku ama wuu asiibaa waqiila waxaa la yidhi fi lfuruuci furuucda fiqiyaadka camaliga yumnacu waxaa la diidayaa alkhaa wax khaa la yidhahdaba ma jiro kullu mujtahidin musiibun wey ereygaa marka saa loo yidhaahdo calaa iطlaaqihi waxaan filayaa muslimiinta dhexdooda waa badahiyaadka la wada garanaya inuu bail yahy marka sidaad u fahmayso sida loo fahmaya qaarra haddaad u qaadato labadii nina waa xaaraan iyo waa xalaal yihi labada qowlba waa xaq haddaad u qaadato waxaa wey waa fahm khaa wey hadalkaa nimanka yidhi hadalka wuu kooban yahaye nimanka yidhi kullu mujtahidin musiibun kama hadlayaan mas'aladay fatwoodeen ee wuxuu ka hadlayaa qofka ijtihaad kastoo sameeya wixii laga rabay samee haddaba laba masala isku qasantay halkaas xukumka qofka qaa'ilka mujtahidka ah ma dambaabin mise ma dambaabin mas'alo wey mas'alada uu fatwooday sax ma tahay mise sax maahana masalo wey labadaa mas'alaa la ysku qaldaa halkan marka la joogo qolada le kulli mujtahidin musiibun waxaa weeye hadduu shuruudii iyo aadaabkii ijtihaadka la yimaado isna shuruudulmujtahidi ay u dhammaystirayd dariiqadii ijtihaadkii ahaydoo dadaalkiisa inuu bixiyana uu sameeyo isaga waa asiibay xaqiga wixii laga rabay sameeyey bay ka dhigan tahay isaga markaa waxba kama gelin waxa soo baxay ma qalad bay noqdaan mise sax bay noqdaan waxba kama gelin isaga isaga wixii laga rabay waa sameeyey intaasuu kari kale walaa yukalifu llahu nafsan illaa wuscaha taa muranba kama taagna isagu hadduu intii khadkii maray wixii laga rabay sameey laakiin natiijadan uu soo saaray sax iyo qalad midun bay noqon saxna ma wada noqon karaan labada mutanaaqidaynka iska hor imanaya khaana ma wada noqon karaan hadday labadu mutanaaqido yihiin wa fii usuuli diini usuusha diintana oo caqaa'idka ah dal wejhu wejkan ah khaa ma ahi imtanaca wuu reebtoomay haddii la yidhaahdo on qowlkaad jid meel marino furuucdii ninkood wuu ijtihaaday waa musiiba siduu isagu rumaysan yahay u daa xaggu raba ha u socday haddii la yidhaahdo wuxuu ku leeyay baabulcaqiida taa kuma dabaqmi karta qeylkaa kuma dabaqmi karta qowlkaas oo baabulcaqiida marka la gaaro dalwejhu wejkan leh yumnacu lkhaa leh imtanaca wuu reebtoomay maxaa sabab ah oo baabulcaqiidana aad u diiday fiqigiina aad tiri waa iska maclish aad u tiri id fiihi qowlkaasi waxaa ku sugnaanaysa taswiibun sawaab iyo xaq in loo xukumo liarbaabi lbidac dadkii bidaca samey o dhan nin kastoo ijtihaaday fi lcaqiida musiibun kamaa yaraahu iska daayay noqon buu yidhi aidana taa ma gasho gorgortanka intaa ma gasho kuwa bidc ahlubidce sheegaysaa waayo gaal iyo islaam buu isdhexyaaciya dhegeysa marka kow min annasaara kuwii kiristanka ahaa xayu goorta kufran gaalnimo darteed fallasuu saddex ilaah baa jirta ay dhaheen laqad kafara aladiina qaaluu ina allaha haaliu alaaatin saddex la isku daray mid kii saddexeeye wey oo hal isku noqday waxay shabahdaa shaaficiyada ay yidhaahdaan istijmaarka markay ka hadlayaan istijmaar dhagax lagu jeysanaya xajaran daata alaata atraafin bay yidhahdeen saddex dhagax saddex gees leh marka gaaladii waxay yidhaheen marka kiristanka waxay yidhaahdeen ilaahay waa hal lagu daray hal lagu daray hal wuxuu la mid yahay hal hal lagu daray hal lagu daray hal wuxuu lamid yahay hal saasay yidhaahdeen saa darteed dooda axmed yidaahd haddaad dhegeysateen wuxuu yidhi da'daa cirada ay ugu taalla waxaan ku soo gaaray maalinkaan dhashay ilaa maalinkaa maanta af ingiriis baan ku dhex jiray kutubtii dhanna waan soo maray waxaad ifahansiisaan buri luqadda meeshay kaga jirto hal lagu daray hal lagu daray hal hal buu lamid yahay barifaas sheega yidhi meeshay kaga jirta luqadda iyo kutubta cilmiga meeshay kaga jirta sheega arrimaha ilaakin iyagu weji kale u samaynayaano qoladaasi haddaan idhaano nin kastoo caqiido ijtihaaday waa musiib haddaan idhaano saddex ilaahba ilaah waa saddex qaybood qayb ka midaan musiib weeye dhahaynaaye horta caqiidada taa ka reeb buri kow iyo wazaacimuuna kuwa sheegtay anahum iyaga lam yubcasuu inaan la soo saarayn zacama aladiina kafaruu an lan yubcasuu qoladaana way ku ijtihaadeen baa la dhihi buri hadhow ijtihaadkoodaa gaarsiiye kullu mujtahidin musiibun baa yoom buri aw laa yarawna am inaanay arkaynin rabbahum rabbigood bilcayni isha inayna ku arkaynin halkan waxaa la yidhi waxaa laga fahmay naadimku inuusan ashcari ahayn wadag madhabka waxaa qaba ashaacirada ilaahay indhaha lagu arki maayay dhaheen oo ilaahay waa la arki iyagu ogolaadeen ninkani kama hadlayo qoolo yidhi ilaahay laba arki maayo